That's something special.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos aad uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka mitrban hirarka fahmida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee somali v o a com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah bisha nofembar waa saddex sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamku waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
oo waxay yidhaahdeenba waxaan caddaynaynaa inuu wiilkaaga wax diri lahaa wuxuu dheeli jiray waxyaalaha ciyaalka ameerika aadaan oo la yidhaa berin boolka baa la yidhaa baalka xabadaha yararka oo ciyaalku ciyaara kaasuu ciyaari jira
taasi waxay ahayd farxiya faarax maxamed oo ah hooyada mid ka mid a dhallinyaro maxkamad lagu soo taagay minneabolis kuwaasi uu loo haysto inay doonayeen inay isis ku biiraan waxaa kaloo aad maqli doontaan duufaanta jabaala oo soo gaartay qaybo ka mida deegaanada puntland waxaa kaloo aan idin haynaa shir looga hadlayay tahriibka ah oo lagu qabtay jabuuti qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhaceen deegaanka kabahirig oo u dhow deegaanka beledoogle deegaanadaasi oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa waayadanba ciidamada dowladda kuwa amisom iyo al-shabaab waxaa ku dhex marayay isku dhacyo kala duwan ma jiraan faahfaahin ka soo baxaysa weerarka saaka halkaasi ka dhacay balse idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxa uu sheegay in dunida ay tahay inay xaq dhowrto guusha xisbiga horumarka iyo cadaaladda ee dalkaas uu ka soo hooyey doorashadii baarlamaaniga ahayd oo uu ku tilmaamay inay ahayd codbixin dadka turkigu ay u codeynayeen xasilooni afhayeenka aqalka cad ee mareykanka jo ernest ayaa waxaa isniintii shalayto uu sheegay in maamulka obama uu si cad walaac uga muujiyey xurtulqowlka ah iyo saxaafadda oo cadaadis ee cagajuglaynba lagu hayay intii lagu guda jiray ololaha doorashada ee turkiga qaramada midoobe ayaa sheegtay in in ka badan laba boqol iyo sideed iyo toban kun oo muhaajiriin ah ay kasoo tallaabeen badda mediteraneanka intii lagu guda jiray bishii oktoobar ee lasoo dhaafay tiradaasi oo ah mid ka badan tirada guud ee muhaajiriinta ee ka tallaabay sanadkii lasoo dhaafay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa sheegtay in laba boqol iyo toban kun laba boqol iyo lixdan iyo shan ay kasoo tallaabeen badda dhanka turkiga ilaa iyo griigana ay usoo tallaabeen iyadoo sideed kun boqol sagaal iyo labaatanna ay markaasi kasoo safreen waqooyiga afrika kuwaasoo soo gala talyaaniga muhaajiriinta yimid ayaa badi jooga dalka griiga iyadoo tiradooduna ay maalin kasta sii kordhayso guddoomiyaha euro jerian diges bolom waxa uu sheegay in khilaafka dhibaatada muhaajiriinta uu saameyn ku yeelan karo miisaaniyadda dalalka qaar sida griiga oo aan markaasi isagu amaah liqday waxaa kaloo uu sheegay in heeg koox wariyaal ah in loo baahan yahay in wax badan markaasi la sameeyo si looga caawiyo dalka griiga sida uu la tacaali lahaa dhibaatada muhaajiriinta ka haysata afar israa'iiliyiin ah ayaa waxaa lagu mudiyey weeraro kala duwan oo isniintii shalayto dhacay waxaana ku jiray oday toddobaatan jir ah oo si xun loogu dhaawacay magaalada xeebta ah ee natanya oo ku dhow waqooyiga kuna taala dhankaasi waqooyiga booliiska israa'iil ah ayaa halkii waxa uu ku toogtay falastiini laba iyo labaatan jir ahaa oo falkaasi geystay mas-uuliintu ayaa waxay sheegeen in ninka la dilay uu ka yimid magaalada tolkarm oo ku taalla daanta galbeed
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland ayaa sheegtay in duufaanta jabala ay ku dhufatay qeybo ka mid a xeebaha puntland afariyo labaatankii saacii ugu dambeeyey ayna geysatay burbur hantiyeed warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray waryaheena nuux muuse birjaab
wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha puntland cabdulaahi xaashi warsame qoobdeero oo xalay la hadlay v o a isagoo ku sugan magaalada garowe ayuu sheegay in dabaysha ay ku dhufatay xeebaha deegaano ay ka mid tahay bareeda ee bariga fog islamarkaana ay khasaaro badan ka soo gaartay dadka deegaanka xalay gelinkii dambe ilaa saakay maanta ilaa sideed saac waxaa deegaanada gobolka gardafow ka soconaya dabaylo dabaylahaas oo kiciyey badda badda markay kiciyeen magaalooyinkii xeebaha ku yaalay sida degmada bareeda iyo tuulooyin hoos yimaada sida degmada tuulada tooxin olog daamo sayn iyo seenweyn iyo degmada gumbax hoos badda waxay gaarsiisay dabayshu dhibaato aada u ballaaran degmada bareeda degmooyin bay qabeen dadku laakashka way kasoo saareen oo badda xeebteeday keeneen laakiin baddii baa sidii lagu yaqaanay wax ka baxsan la timid oo soo kacday oo soo gaartay degmada bareeda magaalada dhexdeeda soo gaartay bartamaheeda aashashkii dadda xeertooda yaalena waa la tageen shabaagihii wixii saarnaana waa la tageen guryihii deegaanka iyo kuwii ganacsigana way baabi'iyeen qeybo badan oo kamid a magaalada degmada toox tuulada tooxin ee ku taala raasacasayr ayadana aashashkiina waa la tageen guryihiina way burburiyeen way burburisay sayn iyo saynweyn tuulada la labada tuulo ah magacooda la yidhaahdo ayagana dhulbeereedkii baa dabayshu baabi'isay guryahana dhibaato badan bay u geysatay olog iyo daamo labada tuulo la kala yidhaahdana oo ayaguna xeebta ku yaalana saas oo kaleeto laashkina waa la tageen guryahana dhibaatooyin bay u gaarteen dabayshaas dabaysha meesha maraysay ma lahayn dabayl raba ma ahayn laakiin dabayl iska xoogan bay ahayd waxaa adag isgaarsiinta deegaanada ay saamaysay dabayshan loo malaynayo duufaanta jabaala oo soo martay wadamada carabta laakiin ilaa hadda lama sheegin kiisas dhimasho ah dhibaato nafeed oo dad ah nalama sheegi laaya hadda laakiin dhibaato naf ahantiyeed ayay geysatay oo guryo iyo qalabkii badda looga shaqaysanaya ah dhulkaas waa dhul ku howlan waxsoo saarka badda iyo beeraha marka dhibaatadaasay geysatay laakiin ilaa hadda nalooma sheegin dhibaato nafeed waa laga yaabaa dhaawacyo iyo waa laga yaaba inay jiraan waxaa kaloo iyadana aada iyo aada isgaarsiinta ee ciriiri ku jirta oo meelo badan ayaa waxaa la heli karin akhbaaraadkooda isla markaas aaway waxaa deegaankaas ka da-aya roobab roobabkaasu dhulkuna awal abaar buu ahaa waa laga hayaamay wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa sheegtay in dadka xeebaha ay horay u gaarsiiyeen digniino duufaanta jabaala xilli sii horeysay balse aan lagu xisaabtamin dhaqdhaqaaqa ay badda samaynayso
digniinta waanu gaarsiinay deegaanadaas laakiin la malaymayn baddu ina ay socoto ilaa afar boqol oo mitir ama shan boqol oo mitir baddu inay soo guurayso annagu dee taas wax loo bartay ma ahayn wax ka baxsan bay ahayd ilaahay ku qadarahaya nimaamka caadiga ah oo la yaqaanay bay ahayd waxaad ka gaashaanteen dabaysha iyo wixii lamid ah ay ka gaashaamanayeen laakiin badda laga baqimeyntay badda kasoo guurtay meesheedii inay magaalooyinka duqeynayso baabi-inayso lagama baqin waxaa intaasa si dheer dadkii oo hadda hurdi waayey oo joogsan waayey oo ujeeda baddii oo hawadooda maraysa oo meelo fog bay kasoo kacaysa markaas baddii ujeedaan kusoo socota markaas waxay bilaabayaan inay dadka cararaaneen oo marka degmada bareeda oo kaleeto maanta dadka jooga ma harsan oo buurahay ka baxeen si ay maaragtay dhibaatada uga cararaaneen badda kasoo baxaysa waxaa adag gurmadka la gaarsiin karo xeebaha fog dhanka dhulka sababo la xiriira masaafada deegaanadaas oo aada uga fog magaalooyinka ay ka mid tahay boosaaso waxaana puntland ay ugu baaqday beesha caalamka iyo soomaalidaba in loo diyaar garoobo gurmad loo fidiyo dadka ay saamaysay duufaanta gurmadka ka baxa boosaaso oo kaleeto wuxuu usii soconayaa laba maalmood markuu si kas u ordo oo u dheereeyo laba maalmood ilaaheen baa la hubaa inuu boosaaso gurmud ka baxa u soconayo waa dhul aan wadankiisu aada iyo aada u liitaaneyn duufaanta ayaa ku dhufatay halka ay isaga tagaan badaha indiya iyo badda cas ama raasiga raascaseer marka laga soo tago deegaanada xeebaha waxaa duufaantan jabaala ay waxyeelaysay deegaano kale oo ay ku yaaleen beero iyadoo dhulka dhigtay geedtimreedyo badan dabeesha ku dhufatay dhanka xeebaha ayaa ka daran tii sunaamiga ee kal hore marka loo eego dhaqdhaqaaqa ay badda samaynayso nuux muuse birjeeb v o a garowe
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal markaan lenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad uga toos dhegeysanaysaan washington waxaa shalay maxkamadda lasugu taagay shan dhallinyaro soomaali maraykan ah oo loo haysto dembiyo ay ka mid tahay inay doonayeen inay ku biiraan ururka isis dacwadda shalayto ayaa waxaa si gaara uga hadlaysay inay doonayeen inay dad ku diraan dalka dibaddiisa wariyaheena v o a maxamuud mascade oo jooga maxkamadda ayaa waxa uu wareystay qaar ka mid a waalidiinta dhallinyaradaasi shalay maxkamadda lasoo taagay ugu horeyna farxiya faarax maxamed ayaa waxay ka warramaysaa dacwadda cusub ee lagu soo oogo wiilkeeda
Een, waa wax iyagu marba ay jeebkooda kala soo baxayaan hadday waxhaayaan maalintii horey keeni lahaayeen oo wax maaragta run ay jiraan marka dee kolley ma garanayo waa wax iyagu marba soo samaysanayaan oo marba ay ku soo dirayaan marka waxay nagu yidhaahdeen haddaydan qaadan galtiga waxaan nii soo saari doonaa eedo cusub oo ah inay dad dili lahaayeen oo life lagu xukumaa Een, taas waa loogu soo diray annaguna waa iska Ma- diidna galtiga M- ma waalid ahaanta ayaa eh, intaan ciyaalka eedahan lagu keenin ka hor ayaa eh, qolyaha dowladdu eh, sida adinka idinku yidhahdeen ka waalid ahaan haa waxay yidhaahdeen haddaydan qaadan galtiga eeda cusub baan nii soo jeedin doonaa oo dil oo ah life sigis Eh, meelaha markii aad diideen kadibna eedahan cusub oo hadda eh, maanta eh, la dhagaysanayay dacwadooda oo eh, maxkamadda weyn loo ballamiyey eh, bisha- bisha may sanadka eh, eh, dhalan doona ayaa ayaa ah eedaha eh, Ah.
mataqaanaa ka yimid kadib mark- markii adinka eh, aad diideen ka bacdi haa oo waxay yidhaahdeenba waxaan caddaynaynaa inuu wiilkaaga wax diri lahaa wuxuu dheeli jiray waxyaalaha ciyaalka ameerka aadaan oo la yidhaha berin bowlka baan la yidhaha baalka xabadaha yararka oo ciyaalku ciyaaraan kaasuu ciyaari jiray Maxaa la yidhaha?
ciyaaraha haa, haa, geemka geemka ciyaalka ciyaaraan kaasay ciyaari jireen taas waay marka inay wax dili lahayn ku cadaynaan Eh.
marka america oo dhan baa laga ciyaaraa kaas wax ciyaalkeena kaliya ciyaaraan Eh.
ma aha Eh, waa garta hadda marka ee wiilkaaga xaaladiisu ee siday tahay marka meesha uu ku jiro iyo sida iyo sida uu xiran yahay ee dhaqdhaqaaqa iyo is-aragtida aad aad la samaysaan
wallaahi waa aragnaa adugu weegii hal mar meelahaasaan aragnaa Haye.
Een, wax kaloo dheeraadana ma jiraan kolley asagu wuxuu joogaa washington koor meel la dhaho
Eh, marka hore waxaad ii sheegtaa ee magacaaga oo saddexan faadumo cabdulaahi xuseen ee wiilka kaa xiran magaciis guuleed cali cumar xaashi ee guleed cali cumar ee dabcan waxa uu ka mid ahaa ee wiilasha ee shanta ee dib loo eedeeyey mar kale lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen ee arrin ah inay waddanka dibaddiisa dad fara badan ku laayaan eeddaa cusub seed u arkaysa in wiilkaaga loo soo jeediyey eeddaasi waxba kama jiraan eeddaas oo ah in iyaga la kor saaray waa waxweeyaan waa hadal aan jirin wiilashaas waxay dilayeenna male waxay hore u dileenna male waxay hadda dilayaanna ma laha waa garta marka waxa weeyaan eh, wiilashaas waxa weeyaan waa dembi la kor saaray ooyna iyagu galabsanin sidaa ay tahay haddana kayga waxa weeyaan dembi uuna galabsanin baa si aad iyo aad barashar loo saaray saddex iyo labaatan saac ayuu ku jiraa meel sidii enemoolka wiilkaas si xun bay ula dhaqmeen si aan biniaadanimada ku jirin bay ula dhaqmeen waad arkaysa bildhaantiisa meesha haddaad maanta joogto bildhaantiisa inuu maaragta uu caruurta kale uu ka duwanaa aad iyo aad ayuu u dhafoor xumaa alxamdulilah haddaan maanta arkay horta maan faraxsanahay maanta inaan arkay waan ku faraxsanahay bildhaantiisa laakiin si aan awal miyaa lagu diiday inaad aragto waa la ii diiday inaan arko Ee, se- waxaa lagugu diiday ma lagu sheegay markii hore waxay igu dhaheen wiilkaaga wuxuu xidhan yahay meel baa lagu riday marka meeshaas uu ku jiro eh, fiisidba ma laha igu dhaheen Ee, marka ee, sababta wiilkaaga sida gaarka ah ee loogu adkaynayay maxay ahayd adhonno waan garan waayey mid ay tahay een, xaalkaasu si uu yahay waan garan waayey laakiin markii aniga aan dib u fiiriyey waxaan u maleeyey uun si ay u dhahaan macnaha suu u yidhaaho eh, gilti baan ahay oo dembiil aan ahaa dembiil aan hayse u yidhaaho inay sidaas darteed ay u cabiidanayeen sidaasina munaasab ma aha xaqna ma aha inaa wiilkaa la midabta kooro oo maaragtay wiilkaa si xun loola dhaqmo aad iyo aad ayaan uga xumahay waa garta hadda markii maxkamaddu socotay waxaa la sheegay in e, e, xaaladiisu sidii hore iska bedeli doonto oo meeshii hore uu ku xirnaa meelaan ahayn la geyn doono oo sida wiilasha kale u xiran yihiin oo kale e, loo xiri doono E, arrintaas iyada ah seed u aragtay arrintaas aad iyo aad aan- ayaan ugu faraxsanahay alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale waan ku faraxsanahay arrinkaas
kuwaasna waxay ahaayeen ah, hooyooyin ah, wiilal isu taagay maxkamad ku taala minneabolis oo ay ka mid ahayd farxiye faarax maxamed waxaay u warramayeen waryaheena v o a mascade dhanka kalena waryaheena maxamuud mascade waxauu arrimaha dacwadan ka wareystay sheekh xasan cali maxamuud xasan jaamici oo dhinaca kalena ah sharci yaqaan wax ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha gobolka minnesota oo maxkamadana goobjoog ka ahaa wuxuuna ugu horreyn weydiiyey dacwadahan cusub iyo waxaa xilligan keenay Eh, bismillahi raxmaan raxiim Eh, mascadi marka hore waxaan rabaa eh, inaan kuu sheego eh, eedahan sababta keentay maxay tahay eedahan waxaa keenay eh, dhallinyaradan shanta ah waxay diideen in eh, dowladda ay cooperation la sameeyaan inay la shaqeeyaan oo micnaheeda ay tahay waxaa waxaa horaysay eh, deal oo dowladda ay soo bandhigtay oo ah eh, sanooyin yar yar aan idin xiraynaa haddii aad nala shaqaysaan dhallinyarada marka waxay diideen inay dowladda la shaqeeyaan markay diideen inay la shaqeeyaan dowladda waxay ku hanjowday waxaan eh, samayn doonaa more charges macnaa more eedeemo marka weli xitaa waa la filaya eedeenta inay ahaan doonto eh, eedeen ku saabsan in ay rabeen inay dilaan laakiin xasan e, arrintaa maxaad maxaa lagu caddaynayaa inay dowladdu e, ay- ay ay sidaa tiri e, oo ay because meelay ku qirteen dowladdu inay e, arrintaas samayso ma jirte okay Eh, dowladda horta aniga waxaan ka mid ahay sharciyaqaanada keyskan ku jira Eh, waxyaalaha qaarkoodna dibaddaan u sheegi karnaa si publica waxyaalaha qaarkoodna hoos dowladda wadahadal ayay la samaysay sharciyaqaanada oo aniga qayb ka mid ah aan ahaa Eh, wadahadaladaasi waxaa ka mid ahaa in diilka aan qaadanno haddaanan qaadan inuu imaan doono more charges eedeemo kale marka taasaa proof u ah iyadoo kooban E, e, waa garta marka e, eedahan cusub e, oo wiilasha lagu soo eedeeyey e, bal haddaad ayaga ka warranto ee, eedey- eedeysamada cusub waxaa ka mid ah ama waxaa waa hal qodob waaye laakiin qodobo kala hoos imaan doono waa ee, in ay rabeen macnaha inay laayaan dad aad u fara badan waa mass murder inay sameeyaan oo marka xukunkiisa wuxuu noqonayaa life sentence marka life sentence waxaa loola jeedaa in xabsi daa'im ah ha, noloshoodoo dhan haddii haddii la xukumo marka waa waxaan dhihi karaa waxay ahayd maaragtay eedeen tii ugu xagjirsanayd oo dowladda marka eedeentan waxaan u arkaa aniga eh, sharci yaqaan ahaan ka sokow imaam ahaan xitaa in muslimiinta lagu cabsigelinayo waxaad adiga iyo qaar ka mida ee bulshada soomaaliyeed hadda ee goobta joogta aad e, ku dhawaaqayseen in kiiskani aanu ugu dambaynta huri doonin in e, la horgeeyo e, juuri Eh, marka hore kayskan eh, mascad saa ula socoto juuri juuri ayuu u dhammaan doonaa juuri af soomaaliya haddii la sheego waxaa weeye garsoore dadweyne oo ilaa labaiyo toban oo lasoo xuli doono communitiga laga soo xulayaa labaiyo tobankaas marka cabsi waxaa noogu jirta maalin kasta miidiyaha maraykanka wuxuu ka hadlaa dad la gowracayo eh, dad la laynayo oo la baabi'inayo marka dhallinyaradana dadkaasay ku biiraya marka la yidhaahdo waxaan ka cabsanaynaa labaiyo toban maskax oo diyaarsan inay dadkan xukumi lahaa inay meesha soo fadhiistaan marka haddaan kasii digaynaa eh, waxaan rabnaa dadka miidiyaha maadaama miidiyahan intaasoo milayn oo maraykana ay fiirsanayaan dhegaysanayaan inaan u sheegno waxa ay idaacadaha ay ka fiirsanayaan iyo dhallinyaradan inay kala soocaan dhallinyaradan warqabaha la keeni doono iyo xaqaa'iqda la keeni doono iyo cadeymaha la keeni doono inay ku dhisaan go'aankooda oo aysan ku dhisin waxyaalaha miidiyaha ay ka arkaan kaas waxau ahaa sheekh xasan cali maxamuud xasan jaamici oo ah dhanka kalena sharci yaqaan joogay maxkamadii maanta lasoo taagay dhalinyaro soomaali maraykana waryaheena maxamuud mascade ayuu u waramayey
urur goboleedka igid ayaa waxa uu ku soo gebagabeeyey magaalada jabuuti shir socday muddo saddex cisho ah oo looga hadlayay qaabka wadamada igid ay isaga kaashanayaan kahortagga arrimaha tahriibka iyo ka ganacsiga dadka sida sharci darrada u safra shirkaasi ayaa waxaa ka qayb qaatay wufuud kala duwan oo ka kala socota wadamada igad iyo hay-adda muhaajiriinta caalamiga ah ee i o m ku-xigeenka maareeyaha socdaalka ee garoonka dowladaha ee muqdisho cumar macalin nuur oo dowladda federaalk ee soomaaliya uga qayb galay shirkaasi ayaa waxaa uga warramay wariyaheenna jabuuti ramadaan muuse xiriirka shaqadooda iyo howlaha shirka wallaahi aad baan uga shaqaynaa xiri- yacni arrinta iyada ah waayo dadku way socdaalayaan way tahriibayaan meelo badan bay u socdaalayaan yacni dhibaatooyin fara badan ayay arrintaa yacni ka imaatay marka markaanu fiirinay arrimaha iyaga ah iminka immigration ahaan arrinta iyada aad baan culays u saarin si- u saarnay haddaanu nahay iminka, eh, hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya xagga taariibka waxaa la ogyahay soomaali badan inay hawsh- ila- dhibaatooyinkaasi ay saameyn ku leeyihiin xagga riboorka muqdisho dad fara badan ma inagu soo maraan mise waa dad inta badan sharcigoodii iyo waxoodii u dhan yihiin oo meeladii fiisiyaal ay u haystaan u safrayaan inta badan fiisiyaal bay haystaan inta dadkaas iyo dad eh, waa la helayaa oo eh, ku safraya micnaha eh, warqado eh, oo yani fiisa ah marka eh, taa waa taan ku sheegay waxaa arrintaas iyada waxaa gacan weyn ka qaatay joojinteeda eh, taliyaheena socdaalka jinsiyadaha shirkan aad ka qayb qaadanaysaan ah, ila maxay ku kobcinaysaa howlihiinni maxay nagu soo kordhinaysaa wallaahi experience fara badan ayaanu ka helaynaa waayo eh, waxaanu dad- dad- yani ruudadka ay maraan dadkani oo ah si- yani africa eh, oo- yani way soo kala gooshaan waxay aadaan micnaha eh, africa ka gudbaan eh, waxay tagaan libiya kadibna yurub ayay aadaan marka iyagoo oo dhibaatooyin fara badan kul- kala kulma halkaas oo ku dhinta saxaraha Eh, arrinta iyada ayaanu aad looga wada hadlayay iyo sidii arrintaas qulqulkaas loo joojin lahaa si guud imika waxaad nooga warantaa amniga iyo howlaha ka socda inta badan ah, madaarka muqdisho magaalka muqdisho amnigiisu aad ayuu fiican yahay waa- waa boqolkiiba boqol waa amni wax dhibaa kama jiro yani kontaroolkana aad buu u badan yahay marka eh, arrinta iyada ah waa arrin horumar leh waayo eh, terminal cusub ayaa micnaha qo- yani dowladda turkigu ay samaysay arrinta iyadana hadda ugu shaqeeya ah, alxamdulilah aad iyo aad iyo aad ayay ammaankeeduna u wanaagsan yahay xagga immigrationka iyo howlihiisa qaybtan de aad u xilsaarantihiin bal ka waran iyo dadka si cidna qaabkee loo baadhaa dadkaas ma aad iyo aad aad baa loo baara yani qof aan la baarin ma raaco diyaaradaha ma raaco oo arrinta iyada ah yani aad ayaa loo sugay oo hadda baaris aad ayaa loo baaraa marka eh, kolley wax dhiba kama jiro arrinta iyada shirkan oo kale maxaa la filayaa marka inay ka soo baxaan wadamadiina dee igad ee ka wada qayb qaadanaya walaahi gabagabada arrinta iyada shir wadamo badan baa arrintan eh, ay ka qayb galay shirkan oo ay ka mid tahay eh, soomaaliya oo eh, south sudan eh, uganda ethiopia kenya eh, wadamo- wadamadaas ayaa ka qayb galay oo yani eh, east africa ma wadatashiba marka wadamada igad ay iskaashanayaan sidii ay ula dagaalami lahaayenanba ay uga hortegi lahaayeen dhibaatooyinkaasi xagga taariibka Ha, qaabkii oo arrintaas ayaa ayaa laga wada hadlaya oo loo joojin lahaa bal eh, sida yani xal in laga gaaro arrinta ma ka hadleen cumar ah, dadku badiyaa markay safrayaan ee cararayaan kolley dhib bay ka hordayaan dadkaa dee sidii loo joojin lahaa ina mashaariic loo furo dibudejin loo sameeyo waxay ku joogi karaan ina dee la meeleeyo dadka oo la siiyo waxyaabaha ma laga hadlay mashaariic caynkaasoo dee lagu maalgelinay kolley eh, waa laga wada hadlay mashaariic noocaas dadka eh, muxuu ahaa eh, dadku inta badan waxay ka cararaan dhibaatooyin sababay shaqo la'aan eh, poverty eh, muxuu ahaa eh, aba- eh, drought abaarta iyo waxyaabo badan iyo waxyaabahaas ayaa micnaha sababa eh, inay yani ka cararaan ayaa dalka oo oo isleeyihin ayagu inay raadsadaan nolol cusub Eh, marka arrinta iyadana dhibaato weyn ayaa ka sokaysa marka Ee, marka la arkay baabi iyo qulqulkii iyo oo wadamada reer galboodka oo dadkii ay aad ugu fara badanayaan qulqulka marka arrinta iyada ah waayo waxa shirkan loo qabtay oo arrintaas looga hadlayay arrinta iyada ah bal si wax looga qaban lahaa
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan washington haatanna waxaanu idin haynaa idinka oo dhegeysanayay waraysigii wariyaheenna ramadaan muuse uu la yeeshay cumar macalin nuur oo isagu ah ku-xigeenka maareeyaha socdaalka ee garoonka dowladaha ee muqdisho oo ka qayb galay shirkii urur goboleedka igad ee lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti falastiin axmed iimaan ayaa garabkayga midog fadhida aan ka codsanaya qodobadii wararka ugu darka runa mahadsanid ibraahim dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo kabahirig oo ku dhow belidoogle wax faahfaahina kama soo bixin khasaaraha weerarkaasi uu geystay madaxweynaha turkiga rajab dayib ortoganna waxa uu sheegay in dunidu ay tahay in ay xaq dhoorto guusha xisbiga horumarka iyo cadaaladda uu ka soo hooyay doorashadii baarlamaaniga ahayd oo uu ku tilmaamay inay hayd codbixin ay dadka turkiga u codeeyeen xasilooni qaramada midoobeyna waxay sheegteen in ka badan laba boqol sideed iyo toban kun oo muhaajiriin ah ay kasoo tallaabeen badda mediteraneanka intii lagu guda jiray bishii oktoobar ee lasoo dhaafay tiradaasi oo ah mid ka badan tirada guud ee muhaajiriinta ee tallaabay sanadkii lasoo dhaafay ibraahim aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay falastiin haatana dhegeystayaasheenna ha ku cishaano dhigaha hees ay welajir ugu luqeeyaan nuur daalici iyo farxiyo fiska codkii macaana ee nuur daalici iyo farxiyo fiska ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenii subaxnimo waxaa si wada jir idinkugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daamdure iyo falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono afarta galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.